iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka koowaad ee warqaddii koowaad oo butros salaan anigoo ah butros oo ah rasuulkii ciise masiix waxaan warqaddan u qorayaa qariibada ku kala fidhiidhsan bontos iyo galatiya iyo kabadokiya iyo asiya iyo bituniya oo lagu doortay aqoontii ilaaha aabbaha ahu horu u sii ogaa oo quduus lagaga dhigay ruuxa xagga addeecidda iyo rushaynta dhiiggii ciise masiix nimco iyo nabadu ha idiin bateen umahadnaqidda rajada masiixiyiinta oo ah badbaadada ammaanu ha u ahaato ilaaha ah aabbaha rabbigeenna ciise masiix naxariistiisa badan aawadeed ayuu mar kale ina dhalay inaynu rajo nool ku helno sara kiciddii ciise masiix ka soo sara kacay kuwii dhintay oo aynu helno dhaxal aan dhammaanayn oo aan nijaasoobayn oo aan baabba'ayn oo jannada laydinku kaydiyey idinku waxaad tihiin kuwa xoogga ilaah iyo rumaysadka lagu dhowro ilaa badbaadada diyaarka u ah in wakhtiga ugu dambaysta la muujiyo taas waad ku faraxsan tihiin in kastoo haddii ay waajib tahay aad haatan wakhti yar ku murugootaan jirribaado badan oo kala cayncayn ah waa in la tijaabiyo rumaysadkiinna oo aad uga sii qaallisan dahabka oo ah wax baabba'a in kastoo dab lagu tijaabiyo markaasaa laga helayaa mahad iyo ammaan iyo ciso markii ciise masiix la muujiyo isaga ma aydin arkin waadse jeceshihiin hadda in kastoo aydnaan arkin waadse rumaysan tihiin oo waxaad ku faraxdaan farxad aan la sheegi karin oo ammaan leh waxaadna helaysaan waxa rumaysadkiinnu ku dhammaado oo ah badbaadada naftiinna nebiyadiisii sheegay nimcada idiin imaanaysa waxay doon dooneen oo aad u raadiyeen wax ku saabsan badbaadadaas waxayna raadiyeen wixii iyo wakhtigii ruuxii masiixa oo iyaga ku jiray uu u tilmaamay markuu horay uga sii markhaati furay waxyaalaha masiixu ku xanuunsan doono iyo waxyaalaha ammaanta ah oo iyaga ka daba imaan doona oo waxaa iyagii loo muujiyey inaanay iyagu isugu adeegin waxyaalahaas laakiinse idinkay idinku adeegeen oo waxyaalahaas waxaa idin ogaysiiyey kuwii injiilka idinkaga wacdiyey ruuxa quduuska ah ee jannada laga soo diray waxyaalahaas oo ay malaa'iguhuna jecel yihiin inay fiiriyaan waa in si quduus ah loo socdo haddaba isku giijiya guntiga maankiinna dhug yeesha oo aad u rajeeya nimcada laydin keeni doono markii ciise masiix la muujiyo idinkoo ah carruur addeec leh ha raacina damacyadiinnii hore oo aad ku samayseen jaahilnimadiinnii laakiinse siduu kan idin yeedhay quduuska u yahay idinkuna sidaas oo kale dabeecaddiinna oo dhan quduus ku ahaada maxaa yeelay waxaa qoran idinku waa inaad quduus ahaataan waayo aniguba quduus baan ahay haddaad aabbow ugu yeedhaan ka nin walbaba u xukuma ee xashalla'aan iyo sida shuqulkiisu yahay cabsi ilaah isku dhaafiya wakhtiga aad qariibka tihiin waxaad og tihiin inaad dabeecaddiinnii bilaashka ahayd oo aad awoowayaashiin ka dhaxasheen laydinkaga soo furan waxyaalaha baabba'aya oo ah sida lacagta iyo dahabka laakiinse waxaa laydinku soo furtay dhiiggii qaaliga ahaa oo masiix oo ah sidii wan yar oo aan wax ceeb ah iyo iin toona lahayn isaga horaa loo yaqiin intaan dunida la aasaasin laakiinse wakhtiyadii dhammaadkoodii ayaa loo muujiyey idinka aawadiin idinkoo isaga aawadiis ku ah kuwa rumaysan ilaaha isaga ka soo sara kiciyey kuwii dhintay oo ammaanay isaga in rumaysadkiinna iyo rajadiinnu ay ilaah ku xidhnaadaan aawadeed sidaad naftiinna u daahiriseen markaad addeecdeen runta xagga jacaylka walaalnimada oo aan iska yeelyeel ahayn aad iyo aad qalbiga isaga jeclaada idinka mar kale laydinkuma dhalin abuur baabba'aya laakiinse waxaa laydinku dhalay abuur aan baabba'ayn oo ah erayga ilaah oo nool oo waara waayo wax kasta oo jiir lahu waa sida caws oo kale oo quruxdiisa oo dhammuna waa sida ubaxa duurka oo kale haddaba cawsku wuu engegaa ubaxuna wuu dhacaa laakiinse erayga rabbigu weligiisba wuu waaraa haddaba kaasu waa eraygii warka wanaagsanaa oo laydinku wacdiyey